maamulkaasi xarun ay xildhibaanadu isugu yimaadeen ayaa waxaa khudbado ay ka jeedinayaan labada musharax ee kale ah cali xasan cismaan iyo cabdiqaadir shariif sheekh una maye musharax cali xasan cismaan oo isagu goobta ka hadlay markii khudbadaha ay jeedinayeen waxa uu sheegay in si wanaagsan uu u hogaamin doono xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed haddii codka la siiyo waxaa kaloo uu ka codsaday xildhibaanada in codkooda ay siiyaan si buu yidhi wax fiican uu ugu qabto shacabka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi codkaasaad maqlaysaan waa cali xasan cismaan oo ah musharaxa u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa la tartamaya cabdiqaadir shariif sheekh una maye labada musharax ayaa lagu wadaa in mid ka mid ah uu soo baxo islamarkaana loo doorto guddoomiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee dhinaca baarlamaanka